madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay shir madaxeedka lix iyo labaatanaad ee aan caadiga ahayn ee madaxda urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika kaasi oo looga hadlaya xiisada dagaal ee kasoo cusboonaatay bariga jamhuuriyadda dimuquraadiga ee kongo shirkan oo ay madaxdu ku yeesheen habka fogaan aragga ah ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu la wadaagay hogaamiyaasha kale ee madaxda urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha afrika sida dowladda soomaaliya ay uga walaacsan tahay xaaladda dalka kongo isaga oo dhinacyada ishaya ugu baaqay inay si shuruud la-aana ku joojiyaan colaadda sokeeye ayna dib ugu laabtaan miiska wadahadalka madaxweyne ayaa dul istaagay waaye aragnimada soomaaliya ee colaadaha sokeeye iyo cawaaqib xumada ka dhalata waxa uuna soo jeediyey dhinacyada dagaalamaya in ay ilaaliyaan goobaha rayidka iyo xarumaha diblomaasiyadda si waafaqsan xeerarka caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha ugu dambeynna madaxda dalalka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika ee shirkan ka qayb galay ayaa isla qaatay in la qabto shir deg deg ah oo ay madaxda urur goboleedka iyo urur goboleedka horumarinta koonfur africa ay kaga wada hadlayaan colaadda sokeeye ee jamhuuriyadda dimuquraadiga ee kongo